washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan macalin axmed oo lagu naanayso tare oo ka mid ah macalimiinta xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya barnaamijka waxaa nala socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
ugu horreyntii guushii dhowaan xulka qaranka soomaaliya ee toddobiyo toban jirada uu kasoo hooyay ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika maxaan ka baranay maxay se soomaaliya uga dhigan tahay gaar ahaan dhinaca kubadda cagta alxamdulilah horta waa su-aal aad u wanaagsan maasha allahu runaantii guulshaas waxay ahayd guul somalilan usoo hoyatay runaantii waan ugu mahad celina cid walba ka qayb qaatay waana guul wakti badan loogu naalo raadinayey sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa runaantii waa shaqo badan oo wakti dheer la qabto loo diyaargaroobay oo ay xilli horeba in la bilaabay laba kun lix iyo tobankii sidii tartamadii iskuulaadkii loo bilaabay xiriirkuna markaas isagoo ka duulaya ee kubadda cagta la hormariya awgeed ay shaqadaas badan dheer waktigaas dheer loo soo qabtay soo marka waa xilli ay ku habboonay shaqooyinkii la qabtay qaybo ka mid ah inkastoo wax badan dhiman yihiin haddana waxaa weeyaan runaantii waan dhihi karaa guul la taaban karo oo rajada soomaaliya kubadda cagta isbedelkeeda isbedelka xiri kubadda cagta soomaaliya ku yimid ba qayb buu ka yahay oo siaad la socoto guddoomiyihii oo calishiina oo guddoomiye hadda doorashada electionka sugaya macnihii fursaddii iyo dadkii iyo soomaalidii iyo macallimiintii iyo cayaartooydii la siiyey intaba waxay qayb ka tahay horumar kubadda cagta soomaaliya iyo xiriirku siduu ugu diyaarsan yahay waana shaqo mar hore oo macnihii bilowgeed ahayd haddana dhammaystirkeedii haddana weli shaqada ay qabyo tahay oo wax badan ay noo yaalaan xirka somaliland kubadda cagtana waxaan leenahay guddoomiye calishiina shaqadii uu qabtay iyo muddadii yartaada uu joogay horumarka uu sameeyey qayb ka mida weeyaan macallimiinta shaqada qabatay annaga dhammaanteenna iyo soomaali oo dhanna siday hayli ho u garab taagnaayeen waa qayb kamid natiijada guushay kamid tahay kubadda cagtana sidaad la socoto waxay leedahay taageero iyo waxqabad iyo saboortin iyo ka qaybgal iyo tababarsiin iyo maamul iyo intaba ay leedahay looma kala harin marka waxaan leeyahay waa macnihii guul aad loogu baahnayo soomaaliya way sugaysa waa gartay marka maadaama aad tahay macalin khabiir ah oo dhanka taatikadan ku wanaagsan maxaan dhihi karnaa waa ay u sahashay macalinka iyo ciyaartoydaba inay guushaasi gaaraan maad ciyaartooyda ayay ahayd mise taktikooyinka tababarka
laba arrimoodba waan dhihi karnaa run ahaantii macalinkuna qayb buu ka ahay laakiin arrimaha ugu weynaa waxay tahay horta sidaad la socoto kubadda cagta waayadan dambe isbedelka kubadda cagta adduunyada ku yimid oo qayb ka yaha soomaaliya adduunyaduna haddii mar walba wax isbedelaan adduunyada bulshada ka midka ah oo kun adduunyada ka tirsan baan nahay waa qayb kamid ah sida la socota kubadda cagta marxalado kala duwan ay soo martay wadamada qaarkood xataa xilliyadooda kala duwan iyo horumarkooda kubadda cagtooda isbedelkooda iyo waxyaaba badan iyo waqti badan oo soo qaatay marka waxa weeyaan kubadda cagta hadda oo hadda oo new moderate footballkuna wuxuu noqday dhallinyarada da'yarta ah way ka wanaagsan yihiin cayaartooyda waaweyn sida aragtiyan because cayaartoydana waa cayaartoy committed ah commitment ay ka go-an tahay in ajiifmenta goolkooda hamigooda oo micnihii baqdina kuma jirto hamigay leeyihiin inay gaaraan oo ay higsanayaan sidaas daraaddeed macalinkan waxa u saalinaan karta inuu markaas isaguna aqoontiis taaktikadii iyagana ku baraarujiyo baro iyaguna ay committed u yihiin sacrifice ay u sameeyaan wax walba ay garanahayeen sidaad la socto kubadda cagta xilliyadii hore inkastoo ay lasoo wada ciyaaro cayaartoydii hore magacay wada sameeyeen haddana ma jirin aqoonta hadda jirta oo moderate footballku hadda hadday ahaan lahayd kubadda cagta si adduunka isugu bedesho macallimiintii aqoonta isu bedeshay xilligu hore maanay jirin lama helin fursadaas macno ma heli jirin cayaartooydii horena ma aysan ahayn cayaartooy markaas mostly sida badan cayaartooydu hadda oo hadda ilmahan wada iskuula laga wada keenay laakiin bayskii hoose oo laga raadin jirin xilligu hore maanu jirin laakiin hadda waxaa weeyaan aragtida foga adduunyada iyo fifa sidii barnaamijyada fifa conventionkeeda loo qorsheeyey awgeed ayay waxay ku timiday iyo annagoo markaas xiriirka soomaaliya kubadda cagta oo ka duulaya in kubadda cagta sidii hadda jarmalkii laba kun labadii wixii dacwad ogeyd markii looga badina waddanka brazil ugu badiyey waxa la waayey ciyaartooy da'yar oo talentil oo skiil leh oo dabooli kara baahiya because ciyaartooydu waxay u baahan yihiin waxaa kubadda cagtan waxay noqotay quick transition noqotay marka quick transitionkaas hadee wax dad da'yaroo fududoo oo aan waqtigooda iyo effortskooda taimkooda bixin karaa la hela weeyaan sidaas daraaddeed marka waxa weeyaan waa run ahaantii isbedelkaas adduunyada ay qayb ka yihiin welibana iyadoo ay taas jirto ay haddana wax badan loo baahan yahay in wali lasii qabto haddii la yidhahdo marka macalin tare tallaabada hadda xigta ee aad qaadi doontaan haddii aad tihiin macalimiinta iyo xulka qaranka soomaaliya maxay tahay maxaa tan xiga ma tartamo ayaa soo dhow wallaahi tartama hadda waxaa jira hadda ciyaartooydan hadda oo tartanka etoobiya ka qayb galay insha allah bisha abriil waxay ka qayb geli doonaan algeris tartanka dhici doono oo kaaf ah labiyo toban wadan oo soomaaliya ay qayb ka tahay tartankaas laba fursadood bay ku jirtaa waana fursadahaas oo ah tartankaas haddaan ka qayb galin oo aanu marka horeba aanu ka qayb gelaynin haddii afarta ugu sarreysa ka mid noqono waxaan insha allahu fursad u helaynaa in wol kaabka oo under seventeenka inaanu qayb kasii noqono oo beru loo qaban doono latin america inay fursad kale noqon doontaa insha allah waxaan rajaynaa fishinka xirka soomaaliya kubadda cagta iyo ase technical team ahaan iyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed hamiga aan leenahaba inuu qayb ka noqon haddii allah wadun ogolaado macalin tare waa mahadsan tahay koobka adduunka ee caawa lasoo gabagabayn doono xulalkii africa ee matalayay macalimiintii leelinayey kuma jirin macalin ajnebi ah oo waxaad moodaa in africa ay baraarugtay oo ay bilaabeen in xulalka ay leyliyaan macalimiin ciyaartooyda fahmaysa oo dhaqankoodana yaqaana marka han intee la eg ayuu idingeliyey tababarayaashii xulka xulalka africa sida kii morocco weliid ragraawi oo kale kaalinta uu soo gaarsiiyey xulkiisa iyo wadankiisa waa mahadsantaa dhulbukhaari run ahantii su-aal aad u wanaagsan weeyaan jawaabteedana waxaa weeyaan insha allah si aad la socoto horta tan hadda waxay tusaale u tahay waddan weliba inuu isagu xaq u leeyahay macalimiintiisa cayaartooydiisa iyo nationalitigiisa iyo wixii ku saabsan ka turjumidaas waddankaas uu yahay inuu isagu qayb ka noqdo isagu ugu horeeyo isagu mas-uuliyadda qaado waa waxad u wanaagsan that's why haddana aad arkaysay tartamka world cup ka qaybgalaya macalimiinta ka qaybgalaya afrikaan waana qayb ka mid hadda for example soomaaliya hadda macalin nuur amiin runaantii waa macalimiinta soomaalida uu ka mid yahay hadda ka horaan hore uga hadlay run ahaantii haddii la siin lahaa macalimiinta soomaaliyeed fursadda because waxaa jira waxyaabo badan oo aanay awoodin macalimiinta ajnabiga ah oo aanay awood u lahayn aysan fuli karin waxaad dareemi kartaa dad kala duwan oo different character kale ah oo justy hadday ahaan lahayd integrationkii hadday ahaan lahayd communicationkii oo luqadda xaggeeda hadday ahaan lahayd understandingkii hadday ahaan lahayd adduunyada sad la socoto waxaa jira waxa la yidhahda coach methodologygii philosophy of coach iyo waxaa jira waxa la yidhahda club culture for example waddan walba dhaqan uu leeyahay oo dhaqankiisa kubadda cagta ah so dhaqanka kubadda cagta iyo macalinka falsafaduna waa inay mar walba isla socdaan for example naadiga real madrid iyo naadiga barcelona ayagoo isku waddan ka dhisanay haddana different culture kale yihiin oo sida la socoto systemka ku ciyaarto barcelona iyo systemka real madrid ku ciyaarto ay kala duwan tahay so macalimiinta qaarkood ma laylin karaan ama tababari karaan methodka iyo ama falsafada ayagu ay methodologiga ay isticmaalaan awgeed naadiga barcelona ma tababari karaan at the same time macalimiinta for example oo hadda barcelona tababarto oo tikataakada ah naadiyasha qaarkood sida real madrid bayern munich liverpool oo kale oo kubadaha long pass kubadaha dhaadheer oo speedka iyo iyo barcelona falsafadeedu way kala duwan therefore marka waxa meesha keena imaanaya waxay tahay wadankaasu awoodiisa physicalkiisa iyo talentigiisa iyo skillskiisa iyo macalinkan ajnabiga oo yimid heerka aqoonta uu leeyahy integrationka intuu la samayn kara awgooda waxay saameyn ku yeelan kartaa inay natiijadii looga baahnaa meesha imaan weyso therefore macalin soomaaliya oo cayaartoy soomaaliya oo dabeecadii degaankii aragtidii aqoontii physicalkiisii iyo justy tactickiisii iyo wixii oo dhan ay iswataan haddii la iskula helo waxaan dhihi karaa runaantii waxaa imaan kara natiijo because dad isfahmaayo luqadda isku fahmaayo dhaqanka isku fahmaayo cimilada isku fahmaayo biyaad integrationkii meel walba tegi kara macalinkan macalinka ajnabi meel walba tegi karo ciyaartooygan hadda macalinkan aniga soomaaliya meel walba ciyaar ka dhacaysa inaan ka tago ciyaartooyga talentina skillful inaan soo qaato laakiin waxaa laga yaabaa isaga macalinkan africa africa iyo markii la yidhaahdo soomaaliya iyo waa kala duwan tahay ase football ahaan because africa kubadda laga ciyaaro kubad xooga oo physicala lakin anaga waxaan dhihi karaa soomaaliya waa brazil oo kale oo hadda marka cimil ahaan iyo degaan ahaan fiirso iyo physical ahaan structure ahaan markaa fiirso waxaad isdhihi kartaa hadda hadday heli lahaayeen aqoon badan iyo farsan badan laheli macalimiintan oo ay aqoon badan iyo waxyaaba badan iyo waqti badan laheli lahaa runaantii ciyaartooy badan oo soomaaliya oo xirfadlayaala jira oo ay qaarkoodna aysan fursad u helin qaarkoodna micnihii africa markii laga tago ka sokow ayagu aan markaas jaanisyadaas ay ku yaraanayaan marka runaantii waa waa waa waa muhiim taas waayahay macalintarada khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan weecano qofka ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowo walaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa doctor daahir jaamac muuse jooga magaalada hargeysa ee somalilan waxaan weydiinayaa macalin ama tababare tare dhibaatada soomaaliya ka haysata kubadda cagta oo aynu ognahay natiijo la-aanta ay sanadii dambe ay ka soo hoyneen tartamada ay ka qayb galaan ma tadayaxumo ciyaareed baa haysata ciyaartooyga oo tadayaxumo ciyaareed baa jirta oo ciyaartooyga soomaalida mise tababare xumaa jirta su-aashaasaan weydiin lahaa waanad mahadsantihiin aad baan u salaamayaa tababaratare siduu barnaamijka uga soo qayb qaatay okay daljir waa mahadsantahay run ahaantii waa su-aal aad u wanaagsan run ahaantii kubadda cagta soomaaliya marka aad fiiriso africa annaga hadda annaga aqoonteena iyo macalinimadeena ciyaartooyda soomaaliya sida hadda hore uga sheega waxay ahayd kubadda cagta modernetka waa isbedeshay horumarka kubadda cagta soomaaliyana hadda waxa uu ku bilaaba waxay tahay aragtidii marka hore la qabay aragtida hadda cusube adduunyadu inay la jaan qaadaan annaguna aanu diyaar u nahay la qaybsanno ayay qayb ka tahay macalimiintuna way u baahan yihiin oo wax badan u baahan yihiin in garaadkooda macnihi aqoontooda macalinimo la taliyeeyo xiriirka soomaaliyeedna waxa u diyaariyey hadda last year last months ugu dambeeyey sanadkii dhammaadkiisa sanadkooda macalimiin waxaa yimid xataa ajnabi aa yimid inoo macalimiinta soomaaliya in la tayeeya ah hadda senta macalimiinta soomaaliya marka la tayeeyana waxaa qasab ah kubadda cagta soomaaliya inay tayoobayso ciyaartooyduna ay helayaan fursad macalimiintoodii luqadoodii iyo waxba ay wataan islamarkaasna meeshaas horumarka imaan karo daadis waaye haddaba qayb ka mid a macalimiinta tababarada la siiyo macalin urik matas la yirahdo promsitionist oo fifa ay soo dirtay oo fifa instructor ah koorsooyinka oo macalimiinta siiya qayb ka mid ahayd macalinka hadda macalin urami qaybtoo dadka qaad ka mid ahayd iyo macalimiin badan oo soomaaliya marka sidaas daraaddeed aqoontii hadda oo soomaaliya soo gaartay iyo fahamkii oo batay awgeed kubadda cagtana in isbedelaan rajeynana insha allah dhallinyaraduna ayaguna way u diyaarsan yihiin macalimiintuna hadda beys ahaan waa dhisitaankana lagu wadaa xiriirkuna mar walba u taagan yahay waxaan rajeynaya insha allah sanadada soo socdo hadda heerka meeshaan taagna heerka si fiican inaan tagno hadda maadaama sakaafa aan tagni haddaan u soconno kaafa inaan ka qayb galno hadda same time konkaaf abaalkii muxuu ishaa kiyo oo world cupkana aan rajeynayno insha allah youthka inaan ka qayb abaalka qayb galno under seventeenkana marka waxaan leeyahay wixii way imaanayaan laakiin it takes time waxa in islamarkii rome was not building a day laguma dhisan hal maalin laakiin waxay u baahan yihin waqti in la qaato hadda jarmalka marka laba kun labada laga badiyey kabacdi dhowr iyo toban sana labiyo toban sana ku qaadatay inay soo kabsadaan brazil marka lagu ciyaarana toddobiyo xalay ku dhufteen marka waa qayb ka mida fifa confessionkeedii annaguna sidaas xiriirkuna asagoo ka duulayo ayaa kubadda cagta hoos looga soo bilaabay insha allahna waxaan rajeynaya insha allah different nationalis oo hadda waxaan diyaar rabnaa insha allah aan hadda mar dhow aanan diyaar rabaa under fifteen oo ayagana ka qaybgeli rabo tartan ruwanda lagu qaban doono marka haddii la helo da' kala duwan oo ciyaartooy national team oo laga soo qaatay hoos laga soo qaaday oo hoos laga soo dhisay i hope insha allah next two years three years kabacdi inay wax badan kubadda cagta soomaaliya iska bedesho waa hagaag ee dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira oo doonayo inuu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan ka mid ahay dhallinyarada xiiseeya oo aada u taageera isboortiga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca isboortiga gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada soomaalida maxay tahay sababta loo saaro awoodda markii la rabo in wax laga qabto ama tababare ha noqdaan ama ciyaariyahana la qaaday ha noqdaan in magaalada muqdisho keliya awoodda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama mahadsantiin maxamed cabdi axmed aadan waa mahadsantahay run ahaantii sida la socoto kubadda cagta xir kubadda cagta soomaaliyeed gobol iyo degmo iyo tuulo isugu mid haddii aan ku xasuusiyo waxaa kamid a cayaar macnaha gobolka puntland maamul goboleedka puntland waxaa ka qayb galay oo xiriirka uu tegey inuu tababaro siiyo seminaaro badan loo geeyey garsoore ha noqoto macalimiin loo tababaray kana qayb galeen hadda macnaha tababarka hadda aan ka sheekeynayey oo fifa instructorka ay soo dirtay qayb bay ka ahaayeen sidoo kale waxaa kamid ah ciyaartooydii oo boosaaso sida la socota hadda for example aan ku xasuusiyey ciyaartooydii carab kaab ka qayb gashay oo hadda sacuudiga lagu qabtay waxaa kamid ah ciyaaryahankii sarqaawi la socotaan oo maamul goboleedka puntland galmudug ciyaaray boosaasana kasoo jeedo hadda waxaa kaloo ka qayb galay odadka qarankan hadda kaasna ku jira kana ku jira ciyaaryahanka ismaaciil oo jubbaland ka socday so marka xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ma laha region malahan muxuu sheego interest gooni oo degmo ama tuulo ama xiriir keligiisa naadi iyo midna ma lahan xiriirka soomaaliyada kubadda cagtana wuxuu u taagan yahay iyo macalimiinteena annaga ahaan technical team ahaana waxaan u taagannahay inaanu mar walba kubadda cagta soomaaliya meel walba xaafad walba degmo walba ay tahay inaan ka qayb qaadano waayo mar walibana xiriirka uu hadda seminaarada ugu qayb gelinayo macalimiinta gobolada kala duwan iyo ciyaartooydana loo qayb gelinayo cayaaryahankuna qofku fursadiisu waxay ku xiran tahay had walbaba talantigiisa iskiiliskiisa wixuu ku mutaysto oo uu soo bandhigo sarqaal markii boosaaso oo puntland u ciyaarayay ma ahayn reer nin amin galmudug ah galmudug ma ahayn laakiin waxaa geeyey xirfadiisaa geysay wuxuu qaranka uga mid noqday xirfadiisa soomaaliya ka yimaadaan muqdishoy ka yimaadaan gobolladay ka yimaadaan cayaartooyda soomaaliya ka wada ciyaartoo dhan waa waa integration waa isku dhex jir waayaan waa isdhexgal bulsho waa sports malaha gobol iyo degmo gooniya marka walaalkii waxaan leeyahay runaantii guddoomiyeena maahayn macallin baan nahay waxaan u taaganahay inaan kubadda cagta meel walba ay jirto inaan ka horumarino aqoontooda iyo cayaartooy ahaan intaba waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum magacaygu waa qadar sugow salaad oo joogo gobolka geda gaar ahaan degmada beled xaawo ee qabiirka barnaamijka maanta waxaan weydiinayaa ciyaarta caawa baxaysa adinka ka macalimiin ahaan maxaad ka barateen maxaase yaa faransiiska iyo argentiin yaa ku guuleysan doono su-aashaas ayaan weydiinayaa waan ku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qadar waa maadsanta runantii horta mawduuc way ka baxsan tahay laakiin si aad la socoto hadda aad arkaysaan worldcubka qadar ka dhacay wax badan oo kubadda cagta iska bedelay oo hadda si aad la socotaan wadamo badan oo la saadaarinayn iyo wadamo badan oo aan la filayn farsamadooda iyo wadamo badan oo way harayaan aan la waa qayb ka mid a marka isbeddelka kubadda cagta iyo horumarka ay adduunyadu gaartay iyo waddamadu siday u diyaar garoobeen runaantii waxaan dhihi karaa waxay tani tusaale cad u tahay in qof walba oo ama waddan weliba inuu xaq u leeyahay ama awood u yeelan karo inuu tartamo se la socotaan hadda morocco africa taarikhay usoo jiiday oo la miilaabaan oo hadda hataa fifa ay waan ku gaartay in la ballaariyo africa ay opportunity badan hesho insha allah kooxa in la badi doono secondly macallimiinta afrikaanka ahayd waad aragtay bandhigooda ay sameeyeen wadamo badan oo awood badan isbidayay iyo waxyaaba badan oo qaldanaya oo jira awoodna inay meesha ka baxeen oo ay noqotay marna taagtaa marna tabartaa amba kaama liito waxaan dhihi karaa runaantii isbeddelka kubadda cagta adduunyadu ay samaysay oo qayb ka yahay marka waxaan leeyahay kulankaana kulan aad u adag oo labada naadi waa naadi soo diyaargaroobay faransiisku last yearna ayagaa qaatay wuxuu koobka ugu dambeeyey runaantii ciyaartooy tayalna way haystaan argentina sidaasoo kale kama liidato natiijaduna ilaahay sida uu ka dhigay noqonaysaa balse aragti ahaan muuqaal ahaan anay aragtidayda aqoonta kubadda cagta aanu leeyahay anoo ku baysgaraynayo labada naadino labada wadanna aysan kala liidan rajada waxaan isleeyahay faransiisku inuu inay guusha xaggiisa mari doonto balse kubadda cagtu waa kubad cag oo had walba waxay ku xirtaa kubadda cagtu waxay noqotay sida xisaabtii oo kale haddii xisaabtaad qalado kubadda cagtaadana saasoo kale u qaldamaysaa soo baaritaan kubadda markaa haysta soo manage garan lahayd marka laga haysana saad isu daafici lahayd haddii xisaabtaada kolkoleedkaaga iyo macallinka substitutionkiisa timekiisa uu ku xisaabtamo iyo systemkiisa meeshaas tartan adagaa ka dhacayo waxa that's why ayna kusoo gudbeen hadda wadamo badan oo loo rajaynayo inay soo bixi doonaan hareen wadamo badan oo la filayna way yimaadeen marka waa isbeddel kubadda cagta ka mid taha waa tahay ugu dambayntii macalin tare waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ma jiraan talooyin aad hayso maadaama aad tahay khabiir iyo macalin ka mid ah macalimiinta xulka qaranka soomaaliya tale ku aadan horumarinta ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya waa mahadsan tahay runanti waa su-aal aada muhiima kubadda cagta soomaaliya wax badan ay u baahan tahay oo laga soo bilaabo guddiga sare ee xeerka soomaaliya kubadda cagta macallimiinta ciyaartooyda shacabka shirkadaha cid walba oo gacan ka geysan karta horumarka kubadda cagta soomaaliya wax badan ay kubadda cagta u baahan tahay waxaa hadda kamid ah for example garoomada way nagu yaryihiin oo wax garooma ma hayno sidaan la socno ciyaartooyda hadda dhalinyarada soomaaliya kubadda cagta garoomada waxay noqdeen kubadda cagta soomaaliya garoomada yararkaa salaxa in lagu ciyaaro doorka cabaha taasina waxay dilaysaa kubadda cagta soomaaliya ciyaartooyda tayadooda iyo heerka ay hambigi iyo maashi because kubadda cagta waxaa lagu ciyaara dhul weyn oo cabirkiisu yahay boqol iyo toban iyo boqol iyo had walba cabirka uu ballaaran yahay soo markaad ku ciyaarta yar iyo markaad ku ciyaarta garoon weyn dhulka aad kobarganayso iyo fisicalkaaga iyo jalanjiga iyo speedkaaga iyo taa waxaagan haddii dhul yaad ku ciyaarto istaag lagu ciyaara way dhumaysaa waxaa kaloo yar in la helo fursado badan oo macallimiinta lagu tayayo waxaa kaloo ayadana muhiim ah in ay kambaniyaashu ay responsor gareeyaan naadiyaasha iyo isboortiga qaybihiisa kala duwan si ay kubadda cagtuna xamaasad u yeelato loo helo in kalo haddana waxaa kaloo muhiim in la helo waxa la yidhaha moral motivation moral motivation wuxuu ku yimaadaa cid walba oo dhaqaale haysta ama cid walba oo awood iyo farsamo iyo xeelad iyo fikir ku taageeri kartaba ayada naftirkeeda qayb contribution kamida weyaan marka kubadda cagta wax badan alla daf contribution ay u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay cid walbo oo aan dhihi karo run ahaantii aqoon iyo talo iyo tusaale way haysaa inay nagu soo biirsa annaga aqoontii qof walba qof wax walba yaqaana ma jiro qof aan waxba aqoona ma jiro wixii aad taqaanaan adinkuna kusoo biirsan waa annagana waxaana naqaana marka wey gacmo wada jirka wax ku geeyaane cid walboo soomaaliya inay ka qayb qaadato sidii hadda annagu hamiga aan leenahay rajada aan leenahay oo aanan uga caajisayn in la helo ciyaartoy da'yaro soomaaliyeed oo tayala oo matasha next four yearska dambe markii la yidhaahdo in ciyaartoy tayalo oo muuqato tartan walba ka qaybgeli karto different age ah in la helona annaga waa that's why aan gobol iyo tuuri iyo degmo iyo meel walba xaafad walba iyo meel walba tartan ka dhacayaan u tegayno si loo horumarta kubadda cagta soomaaliyana waa in la helaa aniga aan aragtideyda in la diyaariyo silibis ama muqarar loogu talagalo iskuulaadka xataa inta la geeyo maadaama ay tartanka iskuulaadka ka qaybgelayaan ayagu naftirkooda laga bixiyo oo ay qayb ka noqoto intaasoo dhan oo waxay ka qayb qaadan kartaa horumarta kubadda cagta soomaaliya because kubadda cagtu waxay noqotay waa sidii jaamacadoo kale aqoon noqotay macalimiinta inay aqoon helaan ciyaartooydu waa inay qofku markuu aqoon leeyahay maskaxdan wuu ka dhisan yahay fisikaalkiisa iyo just iyo maskaxdiisa caqligiisa iyo awooddiisa markuu isu geeyana wax badan oo alifi kara qofku markuu qof aqoon leh wuu ka wanaagsan qofkaan aqoon lahayn therefore marka iskuulaadka haddii qayb kamida manhajka waxbarashada lagu daro qaybaha isboortigana waxaan isdhihi karaa runaantii isboortiga soomaaliya wax badan iska bedela waxaa jira akademiyaal badan oo u badan manaahiijtooda in la hormariyo kubaddii waxay u baahan yihiin lagu taageero marka qayb walbo oo u baahan in ay wixii kaga aadan isboortiga ay qaybkaheeda ka qaadatan waxaan rajeynaya insha allahu inay wax badan iska bedelayaan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan macalin axmed oo lagu naanasa macalin tare oo ka mid ah macalimiinta xulka qaranka soomaaliya oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo